cadaa u madyahay kifaaxa iyo karasaday heshiiska cadaa kow iyo kun jeerba ra'iga kalamanaha adaa u madyahay kifaaxa iyo karasaday heshiiska cadaa kow iyo kun jeerba ra'iga kalamanaha ilintool ciidankiisa adaa ee siida keenay adaa kuburaha u yeeray bismillaahi raxmaan raxiim kulasi wacala wanaagsanhayaasaan dhegeysanaysay waxaad naga dhegeysanaysaa bixia barnaamijka xoogaan kusoo dhawaada barnaamijkan aan ugu talagalay naagayada dhibaatooyinka magaalada muqdisho aan umada soomaaliya ay ku yeesheen caruurta iyo weliba dhibaatooyinka xoogaan ayaan kaasi ugeysanayaan
ilintool ciidankiisa adaa ee siida keenay adaa kuburaha u yeeray kufaarta ciidankooda adaa ee siida keenay adaa kuburaha u yeeray aduu kadaw kaaga gooye adaa kula wadaa'i weeye aduu kadaw kaaga gooye adaa kula wadaa'i weeye
dagaalada iyo xasaradaha ka socda soomaaliya way labaatan sano jirsadeen waxaa hubaala qofkii dhashay bilowgii burburka soomaaliya inuu haatan yahay qof qaangaara ama oo ubad u joogo soomaaliya waxa ay ku caanbaxday dagaallo rabshado aan dhammaan iyo weliba dilka shaki kuma jiro qof walba oo ku nool daafaha dunida marka uu maqlo soomaaliya inuu soo xasuusanayo oo keliya dagaal dagaalada aafeeyey waddanka ku yaala geeska afrika ee soomaaliya waxa ay saameyn ku yeesheen qaybo fara badan oo ka tirsan dalka sida ilihii dhaqaalaha bilicdii dalka qaybaha caafimaadka iyo weliba waxbarashada haddaba sheekadan waxaanu ku eegi doonaa saameynta ay dagaaladu ay ku yeesheen carruurta weligaa marnaba ha kasoo horjeedsan ama ha beensan haddii aada maqasho waxaa jira carruur yaryar oo da-doodu ka hooseyso da-da qaangaarka kuwaas oo ku holan ka qayb qaadashada dagaalada ka socda geyiga soomaaliya ku darso maanka inay jiraan carruur aada u da-yar kuwaasi oo aada u jecel islamarkaana ku faraxsan hami weyn u qaba qaadashada qoriga madow waxaa aada ii cajabiyey waxa ay ahayd galab khamiisa dugsiyada iyo weliba goobaha waxbarasho oo dhanna ay fasax yihiin waxaan socday dhabbo waxaan ku imaaday isgoys saddex jidla ah halkan waxaa tuban carruur aada u fara badan kuwaasi oo laba qaybood u kala safan qayb walba waxa ay ku jirtaa foojignaan iyo weliba fiiro dheeraad ah waxa ay kala matalayaan carruurtan dhinacyada isaga soo horjeeda siyaasadda ee ku dagaalamaya dalka dhinac walba waxa uu u taagan yahay qaab dagaal dhinac walba waxa uu u taagan yahay qaab ciidan koox walba waxa ay ku jirtaa dhufays ama aag ay ku matalayso ciidamada iyo weliba qaabka ay ku dagaalamaan gaar ahaan dagaalada ka dhaca magaalada muqdisho waxayna kuu sheegayaan in dhinacba dhinaca kale oo la dagaashan yahay carruurtan ayaa sidoo kale waxa ay ku dhawaaqayaan erayo iyo weliba hadallo ay kasoo minguuriyeen dhinacyada ku dagaalamaya gudaha dalka carruurtan ama ciyaalkan waxa ay wataan dhagaxaan ulal bur-iid ama bacaadka adag ee dhulka laga qodo qof waliba siday u taqaano waxaana ciyaalkan dhinacba dhinaca kale uu ku tuurayaa mid walba waxaa gacantiisa ku jira waxa uuna sheegayaa in uu xabadaynayo aad baan ula yaabay caruur intaan la eg in ay niyaddooda ka soo maaxato arrintan waxaa ka sii daran caruurtan qayb walba waxa ay leedahay hogaamiye ama taliye u hogaamiya dagaalka qaabka ay sheegayaan in ay u dagaalamayaan qaar ka tirsan hogaamiyaashana waxaana dhex martay sheekadan
عشان هدلت ها عشان ها ده انت دولت دولت بيبقى دولت ماشي عشان عشان هبصن انا بس انا ma ahan arrintaani mid sahlan waxaana ka sii daran dhibaatada ay carruurtaani ka dhexli karaan haddii ay sidaan ka kusii socdaan maxaa yeelay carruurtan aad bay ugu faraxsan yihiin inay xilligaani qaadaan qori ama ay askar noqdaan waxaana aada u sahlan in carruurtan wax walba oo la doono laga dhaadhiciyo haddaba maxaa ay saameyna oo ay ku yeelan kartaa arrintan carruurta iyo weliba waalidiinta soomaaliyeed waxaan arrintaasi hor dhigay cabdiraxmaan cabdulaahi macalin oo ka mida waayijoogga xilligan ay muqdisho ku sugan بسم الله الرحمن الرحيم والله اني او سؤاشتي ويدي سؤالات مهمة واي حلقان عروسة جرتان بي وهدي لو فيري حلقة ورا عروسة جرتي waxay wax weyn ay ugu daleeyihiin maadaama adduunyada reerka maanta jira waxaa moodaa inay aad ugu lugloo yihiin oo aad ugu firfircoon yihiin waxyaabaha hadda hitaan dhibka iyo shidada wadanka ka jirta saaqaadkooda iyo ifaalahooda sida waxaa arkaysa cunugii intuu qof moos qaado kale taxari ku xira garabka saarmayo oo daba dagaalamanaayo asigoo waraf tuurayo isaga waxaa arkaysaa xabis xadabeynayo oo laba kooxdaayo ayagoo xataa xamar waxaa jooga waa aragtaa madaama luqyabay ayagoo afka duubanayo masala wixii xamar ka jiray iyo qandaraasyadii ka socdo magaalada oo kaleeto ayagoo u kala xilliya oo magacyadii la dhacay arkaysa marka xataa markaad dugsigii iskoolka u dhigto qofkii maadaama uu cunuga ka ahaa oo arkayo sidee jirka ahaa oo arkayo qof dhintay iyo qof kala dilay iyo koox meel weerartay iyo koox meel qabsatay adiga xataa waa dareemi kartaa marka meeshaas waxa ka imaan karo oo wax waxa cabdiraxmaan saameynta seeleeg ayay caruurta ku yeelan kartaa arrintan والله سامي وين كوي على كلام مركي كو تمييزي كو لا يلا واحد كلا زعيد لا يلا إلا مركي أفر تمييز ده حتى من سجارة واحد اللي عيدا كان غير ما تعرف الصومالي دوكتي وحارك إنسا إلى واحد بسبب الأمس اللي بروح جيران وقف في أي قاعدة هنا قاعدة بلابا يعني أي كواد ده يلا كوي تمييز واحد جرو تضويش جد مك جيران نقب موصي واحد زي كده ولا واحد طبيعي كده كتاري حبيبي الريالي دلال يا جلالي ما لحق واحد هو برنامج سامي ممكن جبتنا ما لك ولا تاكل عامل واحد اللي بجيران والله صح والله بعضهم واحد مقلايا لقيه لا قتل وجهه قصوه ولا لقيه قصوه ولا أتصاد وصي كوحه ولا قصوه ما تبغى غير ما نسمع على كتير والله يا تيات أي مثلا بلام يسمونه بلوي haddaba waxaa intaasi sii dheer waxaa kaloo jira caruur aada u fara badan kuwaasi oo ka qayb qaata dagaalada ka socda dalka isla markaana qoriga qaaday waxaana jirta dhibaatooyin aada u fara badan iyo waxyeelo kala duwan oo caruurta ka soo gaarto dagaalada ka socda dalka maxaa yeelay caruurtu uma tababara dagaalada ay ka qayb qaadanayaan waxaana dagaalka loogu talagalay inay galaan askari ama ciidamo tababar u haysta taasna waxa ay sababtay caruurta la kala jira dhinacyada kala duwan inay ku baaba-aan dagaalada ka socda dalka haddaba maadaama caruurtu ay yihiin ubixi dalka sidee looga samata bixi karaa dhibaatadan jirta jawaabtaasi ma aha mid lagu dadeegi karo runtii oo waalidiinta soomaaliyeed ee wadanka soomaaliya maanta joogo waxaa haysata laba daran mid dooro oo wadankiisaana dee lagu siihaayo ilmihii dayacnaan iyo waxaa laga sii faa'iida waxyaalaha dee sii sii jiraan haddii dibadda loo qaadana sidoo kaleeto garaadka soo kufiyeen oo waxyaalo badan ay tusayaan oo xataa sharciga islaamka lagu habeyn karin oo lagu toosi karin marka jawaabtaasi ma aha wallahi jawaab la dhayalsan karo waxayna u eg tahay jawaabtaasi inay ku xiranta dowladnimada soomaaliya ay yeelato boqolkiiba sagaashan u maleynaya in xal loo heli karo inay mustaqbalka dhalinyaradaasi la toosiyo maadaama ay ku xiran tahay dowladnimada iyo nidaamka iyo kala dambeynta soomaaliya si ay u qaadato haddana ma ka muuqato soomaaliya inay nidaam iyo kala dambeyn ay haddii usoo jeesanayso khaasatan wadankan geeya koonfurta soomaaliya oo aad u halakeeyeen dhibaatooyinka iyo waxaas inta dhibaatooyinka ku jirana waxaa meeshaas ka muuqanaysa in carruurta soomaaliyeedna dhibaatad ku jiraysa magaalada muqdisho waa caasimadda ama xarunta dalka soomaaliya dagaallo ayaa ka socda muddo dheer kuwaasi oo hadba weji cusub sii yeesha islamarkaana marba marka ka dambaysa hogaamiyaal cusub ay majaraha u qabtaan weji cusubna u sii yeelaan dadka reer muqdisho waxa ay si wanaagsan u barteen dagaalada waxayna sidoo kale ay la qabsadeen dhawaqa rasaasta waxaana si aada u sahlan haddii aada joogto magaalada muqdisho in cunug da-diisu aada u yar tahay kana hooseeya toban sano inuu kaaga sheekeeyo dagaal dhan oo socda xabad kasta oo dhacda qoriga ee ka dhacday taasina waxaa sababay sida ay u barteen ama ay ula qabsadeen carruurta reer muqdisho dagaalada inta badan halakeeyey magaalada caasimadda u ah soomaaliya ee muqdisho
ilintool ciidankiisa adaa ee siida keenay adaa kuburaha u yeera kufaarta ciidankooda adaa ee siida keenay adaa kuburaha u yeera aduu kadow kaaga gooya adaa kula wadaa imeeya aduu kadow kaaga gooya adaa kula wadaa imeeya
intaas ayaynu ku jaadmeerayna barnaamijka gaarka ah ee ina ku yeelaynay dhibaatooyinka ay carruurta ku hayso dhibaatooyinka carruurta ay kala kulmaaneen dagaalada ka soconaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya barnaamijka waxaa soo jeedinayay islamarkaana halganka teganayay wariye maxamed kaabin sheekh abubakar oo wakiilka cigaaga ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa kala qayb qaadanay anigoo ah cabdisheekh maxamed daayiro ah wakiilka cigaaga ee suuriya deegaanada banta